bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixaad min suurati almaa-ida qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati ihnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum
yaa ayuha aladiina aamanuu tan ha u fiirsada marka yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo shahaadatu baynikum dhexdiinna markhaantiga ah idaa wakhtiga xadarahu soo xaadiro axadakum midkiina ku soo xaadiro almowtu dhimashadu xiina alwasiyati dardaaranka xilligeedana ugu shahaadaa inaani shahaadatu inaani laba markhaantigood weeye labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid a aw aakharaani ama waa laba kale oo min hayrikum idinka aan idinka mid ahayna gaalo ah wey aayaddan iyo labada aayadood oo ka dambeeya saddexda aayadood waa waxaa la yidhi waa saddexda aayadood oo qur'aanka kariimka ah culimmada qaarkood ay dhaheen min ascabi aayi lqur'aani qur'aanka aayadihiisa kuwa ugu adag weeyaan waa kuwa ugu ishkaalka badan fii qiraa'atihaa wa icraabihaa wa tafsiirihaa wa macaaniiha wa axkaamihaa intaasba aayadaha ugu adag oo ugu ishkaalka badan weeyaan imaamu sakaawi wuxuu yidhi lama ara axada min alculamaai takhallasa kalaamuhu fiiha min awaliha ilaa aakhiriha ma arag buu yidhi nin culimmada ka mid a oo kalaamkiisu ilaa macnaha soo khaalis garoobay min bilowga aayadahan ilaa dhammaadkooda oo nin kastaba oo ka hadlaba ma oofin macnaha weeyaan sheikhaan markaa rarigiisu wuxuu yidhi waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan qorno risaalo saqiiro ah oo macaanida aayadahan iyo icraabtooda iyo qiradooda iyo macnaha caddaynaysa biawdaxi maa yumkin wix suurtagalah iyaa tan ugu caddayn badan waana markii wuxuu yidhi kitaabkan hadda sharxiisa aan ka faaruqno saddexiyo soddon mujallad wey kan markaan dhammayno wey laakiin hadda risaaladaas inama soo gaarinnaga weli sidaa darteed baan hadda halkaan u soo koobayaabay saawigu wuxuu yidhi markuu soo sharxay tanbiih buu qabta wuxuu yidhi maa katabnaahu fii tafsiiri tilka alaayaati alaa saddexdan aayadood waxa aanu ka qornay oo ku sharaxnay huwa juhdu lmuqil ya nin aan wax badan hayn dadaalkiis weeyebe wailaa wuxuu yidhi intaa isdhibi kare macnaha waa isdhibo waa caddeeyebe sidaas ay tahay buu yidhi culimmadu kama zuulin yaa inay bushisyaal keenayaan aayadahan icraaban wa tafsiiran wa axkaaman waqaaluu culimmadu waxayna dhaheen buu yidhi innahaa aayaadkaani min ascabi aayi lqur'aani wa ashkala waxa weeyaan aayadaha qur-aanka kuwa ugu sacbinimada badan taa weeyaan wuxuu yidhi markii fatxulqadiirka shawkaaniga iyo imaam ulwaaxidi iyo sheikha la yidhaahdo ibnulcarabi iyo rag baa waxay dhaheen soddon sano baan qur-aanka markaan xafidnay ka bacdi soddon sano baanu aayadahaas daba taagnay oo macnaha waxa weeyaan baxinayn hadda un baa moodaa bacda soddon sano wuxuun inay noo bidhaameen wuxuun inay noo bidhaameen wuxuu yidhi xaashiyatuljamalka wey haadihi alaaya wallataani bacdaha aayaddan iyo labada ka dambeeya yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu bayniku way moogta min ashkali lqur'aani xukman wa ciraaban wa tafsiiran wuxuu yidhi maki bin abi aalib kitaabuu leeyaho alkashfi la yidhaahdo aayadahan qiraa'aadkeeda ku jira iyo ciraabaadka ku jira iyo tafsiirka iyo axkaamta iyo macaanida ku jira waa aayadaha kuwa ugu adayga badan bay waxaaba dhici kadha bay yidhi in lagu fidiyo ama lagu qoro waxa aayadahan ku jiraoo min alculuumi ah fii alaaiina waraqa ow akar soddon warqadood iyo ka badan yaa warqadii waaweynaa in lagu qoro ayay macnaha keensanayaanb waqad dakarnaaha mashruucatan fii kitaabin mufrad isna saasuu yidhi haddaba aayadahan iyagoo sidaasa oo culimmadu sidaas ay uga hadleen haddana culimmadu waa dadaaleen intay icraab iyo sharax iyo kelimad kelimad isku dultaagi kareen waa isku dultaageen haddaba u fiirso yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo kuwa iimaanka laga helayo shahaadatu baynikum intaadan macnahooda dhex gelin sababu nusuulku wuxuu ka qayb qaataa ama bayaaniyaa in la fahmo aayaadku meesha ay u socdaan iyo sida ay ku yimaadeen haddaba sababu nusuulkaan sheegaynaa cabdulaahi binu cabbaas waxaa laga wariyey wuxuu yidhi ninkii la dhihi jiray tamiim daariy wa cadiy bnu baddaa labadan nin oo markaas tamiim hadde saxaabi weyn buu noqon doonaaye markaas aan muslimiin ahayn oo nasaaro ah baa magaalada makaad imaan jiray badeecay keeni jireen waa qaadi jireen maalintii dambaa waxaa raacay aad u fiiri nin dhallinyaraayo reer bani sahmi ayaa raacay magaciisana waaba la sheegaya budayl baa la dhihi jiray baa ninkaasaa safarkii la galay markii meel kale la tegayoo la fogaaday oo waddan kale la joogo ninkii waa xanuunsaday ninkii waa dhintay wuxuu ku dhintay dhul aan hal qof oo muslima joogin buu ku dhintay intuusan dhiman buu dardaaran sameeyey labadii nin oo la socday ayuu wuxuu yidhi xoolaha aan wato dadkii aniga tarikadaydaa oo idhaxli lahaa markaa waddankii tagtaan u geey wuxuu sameeyey warqad buu inta qoray xooluhu intay ahaayeen iyo nidaamkii buu xoolihii meel ka mida buu ku riday iyaguna aysan ogayn labadaa nin warqad waxaanoo dhan ay ku qoran yihiin buu meel ka geshay alaabtii labadii nin way soo tageen xoolihuu ka dhintay bay soo qaadeen dadkii uu ka tegay bay u keeneen jaam weel jaam la yidhaahdo oo fida ah oo dahabna lagu dhaleeyey oo lagu qurxiyey adugu jaamku dee waa waa quli weyn oo kale weel noocaas oo qaali ah bay kala hareen xoolihii xoolihii dadkii dhaxalka lahaa iyo qaraabadii markii loo dhiibay warqadii bay ka dhexeleen way akhriyeen mise weelkaasaa maqan labadii nin bay ku soo noqdeen waxay dhaheen ninkaas dhintay nooga warrama cidoo wax ka gatay ma jidhaamada cidoo wax siiyey ma jidhaamada cidoo wax u dardaarmay ma jidhaamada wax kaloo idiin dhiibay aa haysaan ma jidhaamada haddaba waxay dhaheen aawa jaamkii weelka noocaas oo fidada iyo dahabka ka koobnaa aaway weelkaas annagu maana arag bay dhaheen weelkaas ma hayno nalooma dhiibin cilmina uma lihin nimankii xoogaa waa la tuhmado waa la dhaariyey weelkaa inaysan qarsan aysanna arag bay ku dhaarteen goor sidaa looga tegayoo weelkii laga samray baa magaaladii makaad waxaa laga helay weelkii laftiisa oo qola haysato waryaaya xaggee ka hesheen weelkan waxaanu ka gadannay ishtaraynaahu min cadiyin wa tamiimin labadaa nin oo cadi iyo tamiim la yidhaahdo waa labadii nin oo dhaartay labadaa nin baa annaga naga gaday bay dhehen weelkan qoladii alaabta loo keenadoo ninkii dhintay ehelkiisa ahay laba nin oo ka midaa yimid iyagii horta haddii lagu noqday waxa weeyaan waa diideen waa diideen waa ku adkayse ninkii dhintay laba ninoo warasadiisa ah ayaa timid waxay ku dhaarteen weelkan ninkii dhintoo sahmiga ahaa inuu weelkiisi yahay dhaarta iyagu hadda ay dhaaranayaanna inay ka xaqnimo badan taha oo ka saxsan tahay dhaartii kuwii hore markii hore ay dhaarteen oo tii hore aysan sax ahayn tooduna ay sax tahay aayaddaanaa soo degtay adoo sabab nusuulkii sidaa ula socda baaayadii marka qaadanayna yaa ayuha aladiina aamanuu hadda waana aayaadkaas culimmadoo dhan ka dhawaaqeeno waxa weeyaan aad iyo aad bay macaanidooda culimmadu meelo kala duwan oo tiro badan ay ula kala aadeen icraabta sidoo kale qiraa'aadka sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo shahaadatu baynikum dhexdiinna shahaadada ihi ishkaalka kuwaad halkaasuu ka bilaabanaya shahaade iyo baynikumta laysku idbaafeeyey baa leeyahay shahaadada waxyaalo kalea loo idbaafayn jiray shahaadatu baynikum maxaa looga jawaabaya waa iska tawasuc iyo itisaac baa looga jawaabay shahaadatu baynikum maadaama inta badan waxyaalahan dadka ay dhex maraan un dadkii baa la cabiray dhexdiinna shahaadada ihi idaa waktigiina ugu shahaadaa ku xir shahaadada xadara axadakum midkiina uu ku soo xaadiro almowtu mowtka iyo dhimashada asbaabulmowt wey taasna dhimashada asbaabteedu weli ma dhiman markii midkiina ay ku soo xaadirto xiinal wasiyatiina tanna iyadii ku xiroo ugu shahaada ah dardaaranka wakhtigiisa xiinal wasiyati waxaa kaloo ku xidhi ka dhaa macnaha dardaaranka wakhtigiisa xadarada waa ku xidhi ka dhaa idaa xadara axadakum almowtu markuu ku soo xaadiro xiinal wasiyati ku soo xaadiro ama almowtuna waa ku xidhi ka dhaa intaasuba waa ku jira calaamaadkii dhimashadu markay muuqdaan waxaa daw ah waxaa leeyahay waa khabar bimacna alamar ah ama waa khabar bimacna alinsha ah markhaantiga dhexdiinnaay inaani oo waxaa la yidhi khabarkan inaanidan shahaadadaasi waa inaani shahaado oo masdara iyo inaani oo dee dawaada daata ah dee wax macnaa iyo wax daataa la yskagama khabro taasna waxaa looga jawaab alaa xadfi mudaaf baa laleeyahy wardiinta dee intaasoo mudaafaad baa lasoo qadaraaye waxa weeyaan shahaadatu baynikum waxa weeye inaani shahaadatu nayni laba shahaadadood wey shahaada shahaada uga khabarana ma ujeedaa shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowt xiina alwasiya inaani shahaadatu nayn weeyaan laba markhaantigood markhaanti kacod waana macnaha khabar bimacna linshaad oo labaha markhaanti kacda wey oo bimacna alamar ah labadaasoo dawaa cadli cadaalad u saaxiiba labadaasoo minkum idinka idinka mid a laba cadaalad u saaxiiba oo idinka idinka mid idinku waa kuwi had ma aha qoyskaada iyo deegaankaada iyo beeshaada iyo bahwadaagtaada maaha waxa weeye minkum idinka idinka mida minkum xaal idinka idinka mid yihin muslimiina weeyaan laba muslim markii qofku dhimanayo markhaantiga halkaas macnaha la rabo inay wax joogaan haddii la heli karo waa laba muslimiina oo amase aakharaani waa laba kale labadaasoo min hayrikum idinka kayrkiina muslimiin yaa kayrkooda waa laba gaal laba gaal baa markhaanti kacaya haddii laba muslima la waayo idinka idinka mid a laba gaal baa markhaanti kacaya sideedanana wasiyada iyo dardaaranku waa wax wanaagsan culimmadu waxay dhaheen walmowtu wain kaana musiibatan cudmaa mowtku haba ahaado musiibo weyne ilaa fa asaabatku musiibatulmowt baa soo socotee fa acdamuu minhu waxaa ka sii daran alkaflatu canhu in laga qafloon yahay oo la halmaansan yahay dhimashada baa ka sii daran taasaa ka sii daran bal hadda u fiirso laba idinkaayo muslimiina haddii la waayana laba gaal ishkaalaadka waxaa ka mid a ma gaalaan dad markhaanti gala ma gaalaa la markhaanti gashanaya aayadda haddii axkaam la nasakhay baa ku jidha baa la leeyahay marka war maye lama nasakhina xaalatu daruura iyo xaajada markay timaado meelaan wax muslima joogin sida qisadoo aayaddu ku soo degtayba baa laga hadlayaa amaa hadda miyaa gaalada iyo markhaantigeedii waa laga tegey in antum idinku darabtum haddaad safadhaan fi lardi in antumtaan antumtaan ficilka ka dambeeya ficiloo fasirayo baa faacil looga dhigaya in darabtum waa inaad dhahda marka in darabtum haddaad safadhaan antum idinku darabtum aad safadhaan fil ardi ardada dhexdeeda oo fa asaabatkum aydin asiibto idinku dhacdo musiibatulmowti dhimashada musiibadeedu yaa taas ay idinku dhacdo taa hadday idinku dhacdo fa asaabatku musiibatulmowt jawaabkii inaaw falyashhad aakharaani min hayrikum labo aan idinka ahayna laba gaal ah haddii wax kale la waado markhaantiga ha kacan halla markhaanti gelin waxaasoo taqaadiira la soo qadaraya marka in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibat lmowt jumlooyinkan ama jumladan ma ujeedaa waa jumla muctarida maxay kala dhex gashay bayna asifati walmawsuuf sifadii iyo mawsuufkii kii la tilmaamayey iyo tilmaantiisibay intaanay dhex gashay haddaba markaan intaan hadda kor uga baxno oo sifadii iyo mawsuufkeeda isku keenno waxay noqonaysaa ow aakharaani laba kale oo min hayrikum kayrkiina labadaasoo taxbisuunahumaa aad soo qotuminaysaan soo taagaysaan taxbisuunahumaa aad soo xiraysaan maa xabsi iyo jeel maaha wuxu taxbisuunahumaa aad soo xabisaysaan waxa weeye aad soo istaajinaysaan aad soo joojinaysaan xageebay sifowt aakharaanidaa hore intaanaa soo dhex gashay in antum iyo inta ka dambaysa oo jumlo muctarida ah bayna asifa waalmawsuuf labadaasoo taxbisuunahumaa aad soo istaajinaysaan min bacdi salaati salaada ka bacdi salaadaasna waxaa layidhi waa salaada casarka waa salaada casarka oo salaada casarka waa lagu adkeeyaa dhaaraha dabadeeda dabadeeda in dhaarta midda kale waa mar wax la kala xukumi karoo dadku shaqooyinkoodii iyo howlahoodii inta soo dhammaysteen gelinka hore loo soo fadhiisan karo aad ugu fiirsa marka aayadahan waa cajaa'iba fa yuqsimaani kuwaas waa dhaaranayaan billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan ilaahay bay ku dhaaranayaan in irtabtumtaan lafteedu waa muctaridoo bayna alqasami wa jawaabihi qasamkii iyo jawaabkiisii bay ina kala dhex gashay bal hadda isku xir marka hore qasamka iyo jawaabkiisa in irtabtum aan u soo noqonne fa yuqsimaani waa dhaaranayaan labadaas billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan ilaahay bay ku dhaaranayaan maxay ku dhahayaan laa nashtarii bihi amanan wallaahi baa soo qadaraysa wallaahi baan ku dhaarannay laa nashtarii gadan mayno bedel qaadan mayno bihi billaahi ilaahay ama bihi biqasamillaahi ilaahay dhaartiisa amanan aman ama bihi waxa weeyaan inaan leexinno wixii aan ogayn amanan wax aman iyo adduunyaha ku bedel qaadan mayno ku gadan mayno walow kaana haba ahaado daa qurbaa qaraabo midu saaxiiba ma nuqsimi low kaanu dhaaranayno ama ku markhaanti furayno yaa ama dushiisa ama isagaba walow kaana haba ahaado hadduu doono daa qurba qaraabanimo midu saaxiibe waa saasay dhahayaan qaa'iliina iyagu ku qowlaya wallaahi laa nashtarii bihi amanan saas ku dhaaranaya walow kaana daa qurba walaa naktumu wallaahi usoo qadar wallaahi laa naktumu inaanan qarinayn shahaadat allahi ilaahay shahaadadiisa inna anagu idan haddaan qarino la min alaafimiina kuwa dembaabay ayaanu ka mid nahay sidaasay dhahaya ku noqo marka in irtabtum in irtabtum haddaa shakidaan yaa haddii ah shakidaan oo kuwii waa iyagii yidhi annagu maana arag kaasaa misnadee la shakiyey waa in iyagii la dhaariye ahay soo maaha in irtabtum haddaa shakidaan jawaabtii jawaab shardigii keen faxbisuuhumaa labadaas soo taaga waxallifuuhumaa ku dhaariya bilaahi ilaahay ku dhaariy taasna intaasaa loo soo qadaraya in irtabtum taas marka haddaa hadda isku soo qabatay sideeda iyadoo ah fa yuqsimaani bilaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaa shakidaan waxa weeyaan soo taago oo dhaariya waxay dhahayaan oo ku dhaaranayaan laa nashtarii wallaahi laa nashtarii bihi billaahi ama biqasamillaahi in aanan ilaahay dhaartiisa ku gadanayno ku bedel qaadanayn amanan walow kaana daa qurbaa hadduu doono midkaas aan ku markhaanti furayno haba ahaado daa qurba qaraabanimo minu saaxiiba walaa naktumu wallaahi laa naktumu inaanan qarinayn shahaadat allah inaa anagu idan markaas la min alaafimiina baana ilaa qofkii qariya qofka isagu waxaa isagaa markhaantigoog yaa waman yaktumha fa innahu aaimun qalbuhu samahayn qalbigu hadduu dembaabo halkaas dhahaaran ku jiray xubnihii kale maxaa u malaynaysaa suurat lbaqara walaa naktumu shahaadat allah inaa idan la min alaaimiin qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fain cusira haddii la daalacdo calaa annahumaa iyagii labadoodii istaxaqaa inay mutaysteen isman dembi barkii la dhaariyey ka bacdi khayaano haddii la ogaado been inay ku dhaarteen oo markhaanti fureen sideedana waxa leeyahy waxaan mashahaada mise waxaani waxa weeyaan waa wasiyo iyo weeyaan oo waxa weeyaan hadday shahaado tahay markhaantiga miyaa la dhaariyaa markhaantiga lama dhaariyo meel meel tuhmadu ay jidho iyo mooyaane ee waxaani waa marka hadday markhaantiga tahay markhaantigaasi dhaartaasi waxaas waa la nasakhay wasi hadday tahayna wasiyeynna iyadu waa sideedii haddaba u fiirsoo fain cuira calaa annahumaa istaxaqaa idman dembi inay mutaysteen oo khayaano galeen haddii lagu daalacdo faaakharaani fashaahidaani aakharaani fashaahidaani aakharaani laba markhaanti oo kale yaa baa yaquumaani qumaya maqaamahumaa maqaamkoodii laba xaggii ninkii dhintay ka socdo haddii labadii hore khayaanadaa lagu ogaado ayaa qumaya booskoodii kuwaas labadaas kaloo min aladiina xaalay ka ahaadeen ama min aladiina ka ahaaday sifana waa ka dhigi kara waana xaalayn ka dhaa kuwii xaggooda istaxaqa mutaystay calayhim kuwa hore oo beenta sheegay ku mutaystay oo min aladiina kuwii istaxaqa ay mutaysteen calayhim kuwaa dushooda alwlayaani labada ugu dhowaanshaha badan alwlayaani ay ku mutaysteen istaxaqa faacil haddaa uga dhigta ilaa laba qiraa'ad baa jira mogta min aladiina stuxiqa baa jira calayhim waa ka awlayayni iyo awlayaani baa iyana jira faakharaani yaquumaani maqaamahuma min aladiina marka xafsi can caasim marka hadda inagu akrinayno min aladiina kuwii ah istaxaqa ay mutaysteen alawlayaani calayhim dushood maxay ku mutaysteen almaala xoolahay ku mutaysteen ama waxay ku mutaysteen markhaantiga inay u dhartiraan labadaasaa qumaya booskoodii fayuqsimaani labadaa waa dhaaranayaan bilaahi ilaahay bay ku dhaaranayan maxay dhahayaan la shahaadatuna wallaahi la shahaadatuna annaga markhaantiga annaga shahaadadaanna hadda maxaa looga jeedaa yamiin la shahaadatunaa la qawlunaa wa yamiinuna annaga dhaartayada iyo oraahdanada yaa baa xaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadii hore shahaadadooda wamaa ctadaynaa hanagu mana aana xadgudbin inaa hanagu idan hadaa haddaan xadgudubna lamin aaalimiina ayaanu ka mid nahay kuwa aalimiinta ayaanu ka mid nahay aayaddaasna wataas dalika qaala taala ilahay wuxuu yidhi dalika midkaas nidaamkaas sidaas wax loo soo dhigo oo lasoo tilmaamay oo saa wax loogu kala saaro oo dhandhaaraha iyo nidaamkaas iyo markhaantigaas ayaa adnaa dhowaan badan an yaatuu min an yaatuu ama inay la yimaadaan bishahaadati markhaantiga calaa wajhiha xaalay ahaatay wadkeedii iyo qaabkeedii sidaan la sameeyey hadday og yihiin hadday been sheegaan in laba dambe ka dabakacayso baa u dhowaansho badan adnaa bimacnaa aqrab weeyaan inay hadhow markhaantiga tabteeda kula yimaadaan ilaa waxay isdhahayaan haddaa khayaantaan hadhow baa laydinka dabakacaya waay ow yakhaafuu waxay la socotaa an yaatuudaas ku cadfanta inay la yimaadaan bishahaadati calaa wajhiha ow yakhaafuu inay cabsadaan an turadda in la noqo la celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahoodii dabadood wattaquu llaha ilaahay ka yaabo wasmacuu dhagaysta waa la yidhi wallaahu ilaahayna laa yahdi ilaahay ma hanuuniyo alqowma qoomka ilaahay mahnuuniya alfaasiqiina ee faasiqiinta ah ee daacada ilaahay ka baxay haddaba aayaadkan waa aayaadka noocaasa weeyaan waxa weeyaan intaas oo bog oo ciraabaad oo aqwaal oo qiraa'aad ya oo fasiro ah ayaa ku jira hadda waxa weeyaan waxaa dhaarta min bacdi salaatidaas dhaarta macnaha in salaada casar dabadeed ay dhacdo waa lagu cabsigelinaya midda kale masaajidkii baa la keenayaa masaajidkii weynaa weliba jaamici jaamicii markii la keeno misna cinda almimbari mimbarka agtiis baa misna lagu dhaarinaya intaasoo dhan waa dhaaraha waxyaalaha lagu adkeeyo weeyaan haddaan hadda bacdalcasar kaa xataa la dhaarin ee wakti kale la dhaariyo ama masaajid baan lagu dhaarin dhaartii waa waa hirgelaysaa markaas qaabkaas ninkaas isaga warqaddii uu qoray looga dhexelay xogtii markii la ogaaday labadan dambana ay dhaarteen bes weelkii baa qoladii laga soo qaaday ciddii lahaydna waa loo soo celi ciddii lahaydna waa loo soo celi labadii ninoo saa sameeyey tamiimu daari dee saxaabi weyn oo mashhuur oo noqday laakiin ninkaa kale isaga waxa weeyaan wax caddaynaya saxaabinimadiisa anuu maarag aayaddii hore aan soo dhaafnay marka oo su'aalaha la diidayey aan macnaha ku fadhin imaamu shaadibi wuxuu leeyahy su-aalahaas waxaa ka mid a toban nooc iyagoo ah buu sheegay su-aalaan diinka waxba tarayn waa ninkii yidhi aabbahay waa kuma labo su-aal xaaje iyo baahi aysan keenin ninka yidhi nebi allow xajku akulla caamin ma sanadkasta xajka manalaku leeyahy su-aasha saddexaad wakhtigaas mid loo baahan yahay midaan ahayn waa iyadii nebigu yidhi daruunii maa taraktukum war intaan idinka tegayo iska kay daayo anaaba wixii jira idiin sheegaye su-aasha badan iska daayo ummadii hore su-aashaa badan iyo ambiyadooda ay khilaafeen baa lagu halaag midda afraad su-aalo aad adag oo aan waxba dana ku jirin oo la keena macnaha weeyaan taasina wata waxaa ka mid ah in la weydiiyo xukunkan maxaa saan loo yidhi waxyaalihii dee laysku addoonsaday maalan waxaa la yidhi maxay gabadha xaayadadaa soonka u qallaynaysaa salaadan aysan u qallaynayn su-aashaa markii la keenaday oo kale caaishaa la weydiiyey gabadhii weydiisay waxay ku tihi axaruuriyatun anti bidciyad khaarijiyad ah oo khawaarija mayaata gabadhaasi marka waxay tihi mada ma ahi baladaas laakiin waa ku weydiiye waa looga jawaabay xaruuriyaduna waxaad meel kuufo u dhowoo markii u horraysay khawaarijtu iskugu yimaadeen oo ku kulmeen oo isku urursadeen ilaa weligood meelahaas meelba isku urursadaan su-aasha lixaad oo aan loo baahnay waxa weeye su-aal tacamuq iyo takalluf ku jiro reer bani israa'iil su-aalahay keeneen markay saca weydiinayeen yaa sicii bay dheheen maa hiya maxayt wamaa lawnuhaa wamaa waxa su-aalahaas su-aasha toddobaad su-aal inay noqoto kitaabka iyo sunnada looga hor imaanayo oo mucaarado looga jeedo taas oo kale weeyaan dee saciid binu saciid ibnu musayib baa la weydiiyado qofkii weydiiyey wuxuu ku yidhi aciraaqiyun ant war ma ciraaqi baat qiyaas baa qaadanaysaa naskaa ka tegaysaa maya imaamu maalik baa muwadda ayaa ku warinaya taasina wata maala imaamu maalik oo kale istiwaha istiwaha nin baa istiwaha weeyey weydiiye wuxuu yidhi ilaahay kayfa stawa seema ugu ekaada imaam maalik wuxuu yidhi alistiwaau macluum ilaa akhiri jawaabta akhirkeed su-aasha sagaalaad waxa weeyaan salafkii wixii dhex dhacay dadkii hore wanaagsanaa in la dhex galo maanta adiga wax kaaga dan iyo heella aysan jirin weeyaan tusaale cumar binu cabdicasiis baa saxaabadii iyo dagaaladii iyo wixii dhacay baa wax laga weydiiyey isna wuxuu ku jawaabay tilka dimaa'un taasi waa dhiigag kafa allaahu canha yadi ilaahay gacantayda ka dhowray falaa uladiqu bihaa lisaani carabkayga ku wasaqayn mayo yidhi anuu carabkayga ku walaaqmayo sheekadaas waxaan waxba iiga dan ahayn iyo saxaabadii la hadda dad baa waxaas kaga dhex jira waxa aniga shaqo kuma lihiba yidhi ma dhexgelayo su-aasha sideedaad mutashaabihaadka iyo wixii la xidhiira oo laga keeno wey su-aasha ugu dambaysoo tobnaad waxa weeyaan tacanut iyo ifxaam iyo qofka inuu dhaho yaan lagaa qaalib noqonin ama lagaa adkaanin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam abqad rijaali ila allah ragga waxaa loogu carab badan yahay ilahay xaggiisa alaladu midka adag alkhasimu dooda badan madax adag oo waxa weyan dooda ku madax tiirinta badan aan dabaca lagu arag darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab